أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan ماذا تعرف عن الشيعة؟ maxaad ka taqaanaa shiicada
waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat الdoktor الshaykh cuثmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أبنائي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله آه، وحى إلهي بما هذا سبحانه وتعالى runtii masaajidkan masaajidda ilaahay ka mida sharafta le caawa ina waafajiyey iyo dahabeen jumco ay tahay ee taariikhda islaamigana ay tahay kun afar boqol lix iyo soddonkii bishii toddobaad afarteeda ee hijriga waxaynu ku soo dhoweyneynaa ee muxaadarada ciwaankeeda uu yahay maada tacrifu can ishiica shiica maxaad ka ka taqaanaa waxaan ku soo dhoweynaynaa akhuuna wa shaykhuna adictor cuثmaan mucalin maxmuud sheekh cali oo ah waxa weeyaan dictora fi tafsiir wa culuumi اlqur'aan waa dictor waxa weeyaan xagga tafsiirka iyo qur'aanka culuumtiisa dictora ku qaatay saan fila laga bilaabo kuliyaddii maaragtay shahaadadii ugu horeysay kuliyat اlqur'aan jaamicadda marka madiina almunawara markuu ka qalin jabiyey maajisteerkiisii ilaa dictoraankiisii ku qaatay waxa weyaan qur'aanka iyo wuxuu ku saabsan culuumtiisa waana baaxid fii majmac almelik fahad waxa weeyaan majmaca melik fahad la yidhaahdo oo inta badan dee kor laga dha waa طibaacat اlmusxaf waa baaxid ama cilmi baare ragga culimmada waaweyn oo runtii waxa weeyaan buxuuf badan ku leh weeyi magaalada madiina munawara halkuu au ka qalin jabiyey shahaadadiisii koobaad tii labaad tii saddexaad ayaanu markaa mujamac malik fahad oo qur'aanka taabaca ood aragteen ayuu baaxis culimmada baaxisiintu ka mid yahay sheekhu magaalada madiina munawara ayuu inaga soo siyaartay soomaaliya muqdisho waa soo maray burco hargeysa muxaadoorin badan buu markaa sheekhu ka soo dhigay waxaan aad ugu soo dhoweynaynaa gobolkan gabiley caawa oo taariikhda aan sheegay ay tahay masjidkan la ydhaha jaamic tawxiid fii madiinati gabiley runtii waa mowduuc aan aad iyo aad ugu baahannahay oo dad badan aanay kala garanayn shiicada weliba si gaar ah shiica raafida nimanka la yidhaahdo sheekha inoo faahfaahin doona oo ay tahay qofka muslimkiihi ee ahlu sunnihii inuu ogaado muctaqadaadkooda iyo waxay ka aaminsan yihiin hadday qur'aanka tahay iyo hadday sunnaha nebiga tahay iyo saxaabada oo runtii dad badani aanay kala aqoonin ee wax badan oo ay muslimiinuu tahay inuu qofka muslimkiihi ee sunnaha nebiga calayhi isalaatu wasalaam dee inuu raaco inuu ogaado laga maarmaan weeyi kolley doctoorka runtii aad iyo aad isagoon jaamacadda madiine tegin ayaan anagu isnaqaaday magaalada xamar isagoo nin dhallinyarahoo markaa aan jaamicadaba gelin anuu siaan jaamicada ka soo baxay laakiin de isagu waa sii watay oo waxa weyaan ilaa maajister ilaa dictoraabuu runtii ku dhammaystay waxa weye sheekhaan aad iy aad u soo dhoweyneynaa waxaan ilaahay ka barya subxaana wa tacaala inuu kelimaadkiisa ama muxaadaradiisa ilaahay nagu anfaco subxaanahu watacaala dhammaanteen isagana ilaahay inuu ugu daro fii miisaani xasanaatihi falyad- falyafdal ishaykhu mashkuuran ma'juura
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتهى كذب ألا وحير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آيدات وحي سودكتي في حجة الوداع سودكتي ألا وحو ش- نو شيغايا إن دينكي ونو دمايستري نعمدينا sidoo kale uu noo dhammaystiray islaamkana uu diin ahaan nooga raalli noqday ummaddu waxay ku sugnaan jirtay jaahiliya jahlaa waxba ma aanay garanayn dadkii laga soo dhex saaray rasuulka sala allahu alayh wasalama dhagaxyaday caabudi jireen waxay iyagu dhoodhoobaanu sameeyaan bay caabudi jireen rabbigood ma aanay garanaynin waxaas ay caabudayaanna waxay dhihi jireen waxaanu caabudaynaa inay allah noo dhoweeyaan oo ay agtiisa nooga shafeecaan waa ay garanaayeen in caalamkan allah uu abuuray nimankii mushrikiinta ahaa ee rasuulka sal alla ly slam laga soo dhex saaray way garanaayeen inuu allah ayagana abuuray caalamkan kalena uu abuuray walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah faannaa yu'fakuun iyaga haddii la yidhaha yaa yani yaa idin abuuray waxay leeyihin allah baana abuuray samaawaadka iyo ardada iyo yaa abuura yaa wax maaragtay maamula yaa maaragtay idin arsuqa kulli aayaduhu waxay sheegayaan oo ay sheegayaan inay ku jawaabi jireen allah markaasaa waxaa la leeyahay ma waadan alla ka yaabaynina hadduu alla isagu idin abuuray oo uu idin arsuqo oo makhluuqaadkao dhanna uu isagu abuuray so inaad isaga cibaadada ku gaar yeeshaan maaha makhluuqaadka kale ma astaahilaan mana gaarsiisna darajo in waasata laga dhigto ile cibaado mustaqila ma aanay caabudayni waxay leeyihiin oo waasitan ka dhiganaynaa mana aanay ka rumaysnayn in waxan ay caabudayaan ay caalamka abuureen runtii dad muslimiina oo hadda jooga wakhtigan xaadirka ah oo waxaad arkaysaa ku dhahaya in weliga la baryo waxaa lagu gaaloobaa marka aad rumaysan tahay inuu isagu wax abuuro oo uu maamul madax bannaan uu kownkan uu ku leeyahay laakiin arrintu hadday tahay istishfaac iyo maaragtay shafaaca maaragtay ka raadin ee, iyo in alla loogu tawasulaayo shirki maahay ku leeyihiin aayadihii qur-aankana waxaan uga ji- u- u- ku arkaynaa in gaaladii lagu xukmiyey inay gaalo yihiin gaar ahaan mushrikiintii qoraysheed ee rasuulka sal l slam markii ugu horreysay ee loo soo diray in maaragtay shirki lagu xukumaayey iyagoo mar walba leh waxaa abuuray caalamka samaawaadka iyo ardada waxaa abuuray allah een qoraxda iyo dayaxa waxaa sakhiray allah wax allo wixii la weydiiyo allah baa maaragtay abuuray bay leeyihiin marka inxiraafku marka meelo fara badan buu galay dadka muslimiinta markii rasuulku sal l slam uu dhintay kadib khilaaf badan baa yimid rasuulkuna sal اla alay slam waa uu ka sii digay khilaafkaas sida looga baxaayo khilaafkana waa uu sheegay rasuulku sala اllahu alayh waalih wasalam xadiidkii sunanka ku jiray oo cirbaad ibnu saariya laga wariyey rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira qofka aniga gadaashay noolaada wuxuu arki doonaa iskhilaafid badan maxaa la samaynayaa ma caqligeennan u noqonaynaa maya facalaykum bisunnatii waxaad laasimtaan sunnadayda laasima buu leeyahy rasuulku sala alla alay slam iyadaa maaragtay looga baxaa baadida oo sawaabkiina lagu gartaa wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin iyo sunnada kuwii aniga iga dambeeyey ee ummadda maamulka u qabtay ee lagu magacaabo alkhulafaau araashiduun oo khilaafadoodu ay ahayd naxariis iyo khilaafatu nubuwa saas lagu magacaabo kuwaas sunadooda qaatuu leeyahay oo qabsada caduu calayha binnawaajid goosdabeedyada ku qabtuu leeyahay rasuulku sal alla alay slam wa iyaakum wamuxdathaati alumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha diinka lagu soo deraayo oo gadaal dambe laga keenay oo diinkii lagu dhejinaayo oo aan ka mid ahayn wax muxdathaadka ama bidca la yidhaahdana rasuulku sal l slam waa uu ka digay faina kula muxdaثaةi bidca wkula bidcati dalaalة wax kastoo muxdataahi waa bidco bidcaduna waa baadi wax diinkii lagu dhejinayo aan ka mid ahayn waad ku lugo'aysaa uun naar baa lagu mutaa alla ugu dhowaan maysid laakiin waxaan arkaynaa hadda in bidac la dhex dabaalanaayo oo xaggii caqiidada ah iyo xaggii acmaashaba ah oo uu qofku isleeyahay waxani allay kuu dhowaynayaan laakiin alle ay ka fogaynayaan oo qofku camalka uu samaynaayo haddaanu ikhlaas u samaynin oo allah aan ula jeedin lagama aqbalo shirki bay ku noqonaysaa arrintaasi waa riyaa iyo sumco iyo wax noocaas oo kalea waana shirki asqara midka ay culammadu ay yidhaahdaan shirkiga asqarkaahuna wax sahlan maaha yaan la fududaysanin ahlucilmigu waxay sheegeen shirkiga asqarkaahu asqar waxaa loo leeyahay kii weynaa buu ka yaryahay ma ogiye macaasida kabaa'irta ah waa uu ka dhib badan yahay bay leeyihin muxaqiqiinta qaarkoodna oo shekh islaam ibn temiya uu ka mid yahay waxay leeyihiin maba la dhaafaba shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yarba ka weyn haddi layskuma khilaafsana ka yar laakiin khilaaf baa ka jira laakiin ahlucilmi badan waxay rajaxaan in maaragtay aan la dhaafin lama dhaafo macnaheedu ma ahan in qofki haddii uu sameeyo uu naarta ku waaraayo macnaha waa la cadaabayaa laakiin naarti ku waari maayo maadaama uu asalkuu muwaxid u yahayoo aanu shirkigii weynaa ku dhimanin marka waa in la iska ilaaliyo arrimaha noocaas oo kalea waxaa kaloo qofku u baahan yahay camalka uu samaynaayo in camalkiis uu waafaqsan yahay sunnada rasuulka sala alla alay slam oo sawaabka uu waafaqsan yahay labadaa marka la helo unbaa camalka la aqbalaa marka bidaca la samaynaayo ee ama la ictiqaadsan yahay ama acmaal ahaan loo samaynaayo waa wax qofku uu ku logo-ayo qaarkoodna diinkaba looga baxo bidacda qaarkood ahlucilmigu waxay ku sheegaan albidac almukafira bidcooyin lagu gaaloobo oo qofka yani ka dhigaysa qof lagu xukumo inuu gaaloobay oo maaragtay diinka uga baxaayo bidacda qaarkoodna waa hayr mukafira laakiinse guud ahaan bidacda yaan la fududaysanin iyaga laftoodo ahlucilmigu waxay leeyihiin bidacdu ama bidcooyinku yani guud ahaan noocooda iyo jinsigoodu waa uu ka dhib badan yahay waana ka shar badan yahay macaasida ku tacalluqda waxa qofkuu jecel yahay ee shahawaadka yani zinadii iyo khamradii iyo maarata sariqadii iyo wax lamid a waxaa ka dhib badan bidacdaas maaragtay oo xaggii shubhada ku calaaqada la leh marka macaasida oo shahwaaniga lagu sheego waxaa ka shar badan diin ahaan jinsiga bidcooyinka shubahaadka calaaqada la leh ee qofka caqiidadii khalal uu ka galo oo uu maaragtay wixii sidaan ahayn uu u maleeyo oo mararka qaarkoodba gaarsiisa sida aan sheegnay in qofkii wixii diinka uga baxaba isagoo isleh allaad u dhowaanaysa marka intii saxaabaduba ay joogtay yaa waxaa soo baxay nimankan khawaarijta la yidhaahdo khawaarijta rasuulka sala allahu alayh wasalama aad buu u caayey axaadiistana waxaa ka muuqata waciid aada u daran wuxuu ku sheegay sharu qatlaa taxta adiibi isamaa kuwa la dilo waxaa ugu shar badan yani cirka hoostiisa waa nimanka khawaarijta ah tuuba liman qatalahum aw qataluuh wuxuu leeyahay geed jannaad buu leeyahay qofkii ama ay dilaan iyagu ama iyaga dila lain adraktum la aqtulannahum qatla caad buu leeyahay rasuulka sal ly slama haddii aan nimankaas soo gaaro waxaan dilaayaa waan u laynayaa sidii caad loo laayay oo kale caad hadda iyaga musiibo oo min allahi baa u timido waa la halaagay iyagana waxba kama reebeen buu leeyahy rasuulka sal ly slam wuxuu ku sheegay inay kilaabu ahli naar ay yihiin ahlu naarka inay kilaabtoodii ay yihiin waxaa suurtagala arrintaasi inay arrin maaragtay xaqiiqiya ay tahay oo ay kilaab isu bedelayaan marka ay naarta galaan ahlu naarkan hadda waxaa u weyn nimankii kufaartaasoo maa waxaad mooddaa inay ayaga u shaqeeyaan ile kilaabta mararka qaarkood maxaa loo isticmaalaa xiraasaa loo isticmaalaa mogta waxbay ilaaliyaan marka xaalkoodu aad buu u xun yahay nimankaas waana niman islaam sheeganayo rasuulka sal l sl wuxuu yidhi taxqiruuna salaatakum ilaa salaatihim salaaddiina waad xaqiraysaan marka loo fiirso salaadooda wa siyaamakum ilaa siyaamihim siyaamkiinana waad xaqiraysaan haddii kooda loo fiiriyo macnaha salaadda aad bay u badiyaanoo faradkii wax ka ziyaadaa yay la yimaadaan soomkiina waa sida oo kale cibaadada aad bay ugu dadaalaan haddana cibaadadaas waxba ma aanay tarin ahlu naar bay noqdeen maxay ahlu naar u noqdeen waxay khilaafeen sunnadii rasuulka sal alla ly slam waxaa la faray inay jamaacadii laazimaan oo jamacadda muslimiinta aanay ka dhex bixin oo kitaabkii sunnada ay qabsadaan oo saxaabada ay ku waafaqaan say u fahamsanaayeen kitaabkii sunnada way diideen ra'yigeenna nagu filan bay leeyihiin bal waxay shaki geliyeen sunnadii rasuulka sal alla ly slam oo ay leeyihiin sunnadii aan qur-aanka waafaqsanayn ma qaadanayno saxaabadiina badankoodu wayba takfiiriyeenba abubakar iyo cumar unbay iyagu maaragtay tawaliyaan nimankan khawaarijta ah laakiin wixii ka dambeeyey agtooda kama jiraan gaalay u haystaan niman ridoobay oo diin ka baxbay u haystaan ma qof ridoobaa diin aduu ka qaadanaysaa oo axaadiistaad ka qaadanaysaa saa darteed kama aanay qaadanin saxaabada axaadiista kama aanay qaadanin macnaheedu waa maxay diinkii rasuulku sal ly slam uu dadka u sharxay ee maaragtay qur-aankii uu caddeeyey waxaan ahaynba iyagu maaragtay ay haystaan oo diinkoodu aad buu u khariban yahay haddana diin bay sheeganayaan waxay isu haystaan inay dadka ka wanaagsan yihiin waxaa ku xigsaday niman shiica la yidhaahdo nimankaa shiicada ahlucilmigu waxay sheegaan waxa ugu horeeyey oo bidcadaa la yimid nin munaafiq ahaa oo gaalnimo qarsanaya waa cabdullaahi ibnu saba oo reer yamaneed ahaa yuhuuddi yaman yuu ka mid ahaa islaam buu muujistay markaasuu dadkii soo dhex galay waxaa la sheegay dadkii fitanka ku kiciyey alkhaliifatu araashid cusmaan ibnu cafaan inuu isagu kow ka ahaa oo uu maaragtay jawr iyo dulmi iyo wax noocaasoo kalea ku tuhmay dadkii ku diray ilaa kuwa maaragtay khawaarijah oo barakabeelayaaluhu ay ka yimaadeen dhulkaas masar oo ay soo weerareen magaaladii iyo caasimadda oo ayd maaragtay muslimiinta oo ay cusmaan meeshaa ku dileen cusmaanna ma aanu jeclaanin in sababtiis isaga dhiig loo daadiyo oo wuxuu ogaa in la dilaayo rasuulkuna sal اla alay slam waa uu sheegay in la dili doono marka aakhirka haddii la dilaayo maxaa difaac laga galaa iyo isdifaacyadiiyo in muslimka isku dhammaado wuxuu yidhi qof idifaaci karta malaha naftiisii buu sallimay waana fadiilo uu cumaan leeyahay fadiilo u gaara cumaan cumaan weeye taasu oo wuxuu ilaaliyey dhiiggii muslimiinta isagaa naftiisii sallimay fitnadii marka way socotay oo maaragtay ilaa iyo waagii dagaalkii jamal iyo sifiin iyo waxaa ka shaqaynayey dadkaas cumaan dilay oo ahlu fitanka ahaa oo ku ta'asursanaa cabdullahi bnu saba cabdullahi bnu saba wuxuu yidhi nebi walba wuxuu lahaa wasay mid loo dardaarmo asaga ka dambeeya oo ummadda isagu maamula muusa nabiyullaahi muusa calayh salaam wuxuu lahaa haaruun buu leeyahay nebi moxamedna sal alla ly slam wuxuu lahaa buu leeyahay caliy bni abi aalib marka waxaa waajib ahayd buu leeyahay in cali uu maaragtay khilaafadii uu qabto waa la duudsiye buu leeyahay xaqiisii isagaa wasi ah dadkan kalena waa ay gaaloobeen buu leeyahay oo waxay dulmiyeen cali bn abi aalib bay dulmiyeen wasiyadii rasuulkana sala اllahu alay slam waa ay qariyeenoo way ku heshiiyeen buu leeyahay nimankan shiicada waxyaabaha lagu sheego caqaa'iddooda ka mida waxaa ka mid a inay leeyihiin qur-aanku maalan waa muxaraf waxbaa ka maqan ninka ugu horreeya warkaas sheega sida kutubtooda ku sugan oo iyaga laftooda ay sheegeen waa cabdullahi bnu saba laftiisa wasi markuu yidhi kadib haddana wuxuu u sii rogay waaba ilaah buu yidhi saa darteed cali bn abi aalib kuwii qulaada ahaa ee ninkaas ku ta'asuray wuxuu u jeexay godad buu u jeexay godadka ha lagu rido yidhi dabna dab ha lagu shido marka hore kadibna godadka ha lagu rida buu yidhi saasuu cali uu xukmiyey sidii baana lagu laayay markaasaa waxaa laga sheegaa weliba qaarkood inay yidhaahdeen maantaanba xaqiiqsanaba cali inuu ilaah yahayo dee naarta waxaa wax ku cadaaba un allah unbaa wax ku cadaaba isagu waa fakada marka cabdullahi bnu saba waa uu fakada marka shiicadii waxaa ka mida marka nimanka qulaadda ah niman waxaa ka mida marka shiicadii leh cali bn abi aalib waa uu ka fadli badan yahay abubakar iyo cumar laakiinse way iska bannaan tahay imaamat lmafduul wax la yidhaahdo qof laga fadli badan yahay inuu madax noqdo oo madaxtinimadiis la iska aqbalaa wax mushkila ma laha nimankan zaydiyada iyo yaa waxaas lagu sheegaa qaarna waxay leeyihiin may abubakar iyo cumar waaba gaalay leeyihin waa niman dalamo ah mana mudno in maaragtay ay khulafaa ay noqdaan waa nimanka raafidada la yidhaha iyo kuwo ka sii daran oo baطiniye ah oo ismaaciiliye iyo magacyo fara badan leh calaa kuli xaal nimankaas shiicada ahi khalal weyn bay ummadda dhex keeneen oo waxay kow ka noqdeen dadka diinka kala geeya waxaana waajiba in kitaabkii sunnadii la qabsado oo lagu midoobo oo ayaga walaalo lagu ahaado oo ariiqadii saxaabadana loo fahmo may saxaabadii maadaama ay badankood waa gaalo yidhaahdeen oo afar xabe ay ka soo reebeen macnaha wax faraha lagu tiriya unbay ka soo reebeen dee warkooda ma qaataan fahamkoodana ma qaataan axaadiistay wariyaanna ma qaataan marka firqi ugu horreeya soo baxayay shiicadu ka mid ahaayeen bidacdooduna waa bidac haliida qaarkood waa malaaxida oon diinba rumaysnayn oo ibaaxiyiin ah waxyaabihii la iska reebay ee manhiyaadka ahaa yani zinada iyo wixii la halmaala iyo khamradii iyo way iska banaystaan nimanka ismaaciiliyada qaar badan oo ka mid a iyo baatiniyadii waxaa ka mid a qaraamutadii baa ka mid ah oo qarnigii saddexaad muslimiinta soo weeraray iyadoo maaragta xaj lagu jiro kumanaan muslimiina laayay xajarul aswadkana qaatay labaatan sano ka badan buu agtooda ku maqnaa oo dhinacaas iyo baxrayn yay joogeen baxrayntu waagii hore way weyneed mogta qayb sacuudiga hadda ka mid a yaa baxrayn la dhihi jiray yani ruqaa waasicay ahayd calaa kulli xaal meesha khatiif la yidhahay meelahaasi ku ku noolaayeen aakhirkana marka way soo celiyeen laakiin dhowr iyo labaatan sano yay haysteen xajarul aswadki muslimkan saasay u leynayeen diinna waa sheeganayaan yani nin kiristaanahoo leh anigu kiristaan ba ahay nebi maxamedna ma rumaysni nin yahuuda oo sidoo kale kule anigu nebi maxamed ma rumaysni oo ku soo weeraraya ma aha waa nin balaayo kala aaminsan oo rasuulka sal ly slam aan xaqiiqatan rumaysnayn laakiin si munaafiqnimo ah ay dhici karto inuu yidhaahdo anigu muslim baana marka waa niman ibaaxiyiina waxaa ka soo baxay qaraamutadaasaa ka soo baxay nimankii baatiniya la dhihi jiraa ka soo baxay oo noocyo fara badan leh kuwan maaragtay buharada la yidhaahdo oo ilaa iyo hadda ku nool hindiya ku nool yamanta qayb ka midana maaragtay ku nool aga khaaniyada kuwa la yidhaahdo waa ismaaciiliya iyaguna nimanka duruusta la yidhaahdo iyaguna ismaaciiliyaday ka soo farcameen waa kuwii qabsaday maqrib alcarabi iyo masar iyo weliba caalam islaami badankiis tan iyo sham bay soo gaareen tan iyo xijaaz bay xukumi jireen ay soo gaareen muslimku aad bay ugu dhibtoodeen niman gaalahay ahaayeen haddana sheeganaya aalu beyt baan jecelnahay bay leeyihiin laba boqoloo sano ayay masar xukumayeen magaalada qaahiro aada maqlaysaan iyagaa bilaabay kadibna ilaahay wuxuu muslimiinta u soo saaray nuuradiin zinki iyo salaaxadiin alayuubi iyagaa meesha ka zuuliyey oo maaragtay diintii islaamka ku soo celiyey yani ma aha dadkii baa gaalooba la dhihi maayo muslimiinta ahaa ee waxaa gaalo ahaa kuwa xukunka hayste shiicana sheeganaya ummaddana cadaabi jira qofku waxyar ku khilaafa waa ay dili jireen si xun bay u cadaabi jireen fawaaxish fara badan oo aan afkaadu karin yay ku dhaqaaqi jireen cadow ilaah bay ahaayeen iyo cadow rasuul sal ly slam iyo cadow muslimiin bay ahaayeen nimankaa marka faatimiyiin baa la dhihi jiray ama cubaydiyiin baa la dhihi jiray nasabka aalubeytkay sheegteen beenowlaayaal beenowlaayaal bay ahaayeen waxba kama jirin warkooda kuwaa marka kasii farcamo duruustan aad maqlaysaan iyo waa halkaasi kasoo jeedaan nimanka nusayriyada la yihahda calawiyada hadda lagu magacaabo iyadoo magaca loo qurxinaayo muuse bnu nusayr nin la yihahday u nisbe sheegtaane yani qof bani aadani waa ilaah ay leeyihiin iyaguna cibaadaadka islaamka ma ku dhaqmaan marka duruustu waa gaalo nusayriyadu waa gaalo ismaaciiliyadu waa gaalo waxaasoo dhan waa wada maarata gaalo waaweynaatay waaye shiicadayna ka mid yihiin magacaasay wataan oo haddii aad maqasho alimaamiya marka keligeed la ilaaqo ha u malaynin kuwan iiraan ku nool iyo bakistan iyo hindiya qaarkeed iyo meelaha yani wadamada qaarkood ciraaqiyo ku nool keliya ha u qaadan imaamiya marka la yidhaahdo kuwa itnaa cashariyada la yidhaahdo ee labaiyo toban ku koobay iyo kuwa ismaaciiliyada la yihahdo imaamiya waa isla yihiin sida maaragtay aimada culamada muxaqiqiinta ee firqa iyo wax ka qora ay yaqaanaan shiicada maaragtay laftoodu maraajicdeeduna ay sheegayso sababto masaladaas imaamada yay waxay ka qabaan in ay tahay binnas waa nas muuqdo oo jeliya bay ku leeyihin oo rasuulka sala alla alay slam maaragtay cali magacaaba bay leeyihin qaarkood waxay leeyihiin kuwa ka dambeeyena ayagaa isma magacaabi jira mid ka dambeeya magacaabi jira laakiin raafidada itnaa cashariyada iyagu waxay leeyihin labaiyo tobankaba rasuulkaa maaragtay sheegay bay ku leeyihin في منهج أونلاين oo imaamnimadooda isagu sugay ismaaciiliyadu laakiin waa ka duwan yihin labaiyo toban kuma koobaan iyagu ismaaciil ibn jacfar asaadiq yaan qiyaasahay kolle ismaaciil baa la dhihi jiray ninkaas iyagu u abtirsadaane iyo imaamada iyagu soo mariyaan markaasina kadib waxay yidhaahdaan maya labaiyo toban kuma koobna xoogaa baabkooda waa waasic laakiin masalada imaamnimada inay binasi ay tahay iyay maarata isku wada waafaqsan yihiin waxay kaloo leeyihiin eh, imaamadu masalada imaamada la yidhaahdo waa mansib iyo darajo sida nebinimada oo kale ah allaana baxsha marka waxaa laga soo bilaabay cali cusmaan buu maaragtay ka fadli badan yahay kadib baa kuwa kale baa waxay yidhaahdeen abubakar iyo cumar buu ka fadli badan yahay qaar baa waxay yidhaahdeen allah baa maaragtay nasgareeyey oo magaciisaba sheegay laabudda inuu isagu khaliifo uu noqdo waxay leeyihiin marka sida ninka majlisi la yidhaahdo oo kitaabkiisa bixaaru anwaar uu ku leeyahay juska toddobiy labaatanaad sabxada boqol iyo lixdan iyo lix ilaa boqol iyo lixdan iyo toddoba wuxuu leeyahy imaa nimanka imaamiyada la yidhaaho waxay ku kulmeen oo isku wada waafaqsan yihiin in camalka ansixidiisa iyo aqbalkiisa loo shardiyo iimaan iimaankiina waxaa ka mida buu leeyahay in a'immadii dhammaantood aada weli ka dhigato oo aada rumayso imaamnimadooda wuxuu ku leeyahy akhbaarta ku soo arortay masaladaasna waa mutawaatir marka imaamnimada allah bixiyey ku leeyihiin ee dadka muslimiinta ahu inay nin iyagu is- intay iska soo dhex bixiyaan ay yidhaahdaan ninkaana noo munaasaba taas ayagu diin uma arkaan ahlu sunnada waa masalada maaragtay ugu weyn oo ay ku khilaafeen waa masaladaas imaamada imaamkii baa marka kadib haddana waxaa la leeyahay waa macsuum maba gefaba haddana wax walba waa u taalacdaayay leeyihiin wax walba baatinkooda waa u ogyahay haybkaba u ogyahay bay leeyihiin in khumeyni la yidhaahdo waa uu ka sii daray wuxuu ku leeyahay daraat اlkown takhdacu lahum yani caalamka o dhan ba wuxuu u khuduucsan yahay nimankaas aimada ah marka sida aan sheegnay waa mansib nebinimadii oo kalaa bay leeyihiin marka imaamadu waa aslu diin cindahum diinka asalkiisii waa meesha laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah aan leenaha waa asalkii diinka oo diinka lagu soo gelaayey oo qofkii maaragtay towxiidka la yimaada aan u qirayna islaam hadduu iltizaamo arkaantii iimaanka iyo arkaanta islaamka iyo muxaramaadka daahirka ahaa iyo uu iltizaamo maaragtay arrimaha noocaas oo kale ah waxaan leenahay waa qof asalka diinku u saxan yahay iyagu marka waxay leeyihiin asalka diinku u saxmi maayo qofka ilaa imaamnimada uu qaatamoogiyo caqiidadaas uu qaatamoogiyo waa nadariya iyo fikra iyagu ay maaragtay iska dhaadhiciyeen oo la qumanaatay oo ay diinkiina maaragtay runtii uga fogaadeen ee muslimkiina ku kala geeyeen dhib badanna uu maaragtay ka yimid ninka ibnu muطahir alxilli la yidhaahdo waan qa- waa nin qarnigii toddobaad noolaa waa ninka uu sheekh islam ibnu taymiya uu ku radiyey kitaabkiisa minhaaj sunna la yidhaahdo isagu wuxuu alif marka minhaaj lkaraama u alifay kutubo kalena waa leeyahay marka alalfayn kitaab la yidhahduu leeyahay wuxuu sheegayaa in imaamadu ay maaragtay ku sugnaato doorasho alleh waana sidii nebinimada buu- oo kale waaye buu leeyahy haddii marka la yidhahdo buu ku leeyahy imaamnimadu waxay ku sugnaataa ikhtiyaar iyo in muslimiintu ay wax doortaan waxaa marka dhici lahayd uu leeyahy in nebinimadan matala ikhtiyaar ay ku timaado sababtoo labadooda waa isku mid buu ku leeyahy sababtoo wixii nebinimada looga baahnaa oo masaalixda adduunyada iyo masaalixda aakhira ahaydba imaamadana waa looga baahan yahi uu ku leeyahy marka laabudda waa inay isku xugu noqdaan ahlu beytkuna runtii xaqiiqatan taa ma aanay rumaysnayn taa been bay ku sheegeen iyagu ahlu beytku waxay maaragtay rumaysnaayeen wax nasu inaanay jirin oo alla xaggiisa ka yimid iyaga laftooda yaa maaragtay kutubtoodii kitaabkii maaragtay sulaym ibnu qays oo kale safxada laba boqol iyo kow iyo sagaashan wuxuu leeyahay sulaym ba wuxuu leeyahay cali ibn abi aalib baan maqlay uu ku leeyahay bil ramadaan dhahaaya wuu leeya waana bishii la dilayba isagoo xasan iyo xuseen iyo dhex jooga iyo wi- maaragtay eh, wiilasha cabdullahi bni jacfar iyo ah, cabdullahi bni jacfar yuu u dhexeeyey iyo shiicihiisii gaarka ahayd dacu nnaasa wamaa raduu lianfusihim yuu yidhi yani isu daaya dadka iyo waxay iyagu maaragtay raalli naftooda uga noqdeen yani qofkii doortaan faraha ka qaada buu leeyahay waalzimuu waalzimuu anfusakum asukuut naftiinana waxaad laasimisaan aamus marka aalubeydku ma aanay rumaysnayn masalada naska ah hadday rumaysan yihiin masalada naska ah xasan ibnu cali ibnu abi aalib ugama tanaasuleen khilaafada mucaawiya arrintaasna arrin khilaaf ka taagan yahay maaha wuxuu khilaafadii uga tanaasulay isagoo maslaxadii muslimiinta fiirinaaya mucaawiya yuu yidhi adigu dadka xukun markaasaa sanadkaas waxaa loo bixiyey caamu ljamaaca yani muslimiintu ay isu wada timid rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa uu sheegay oo wuxuu yidhi isagoo maaragtay xasan warka ku jeedinaya ina bnii hada sayidu walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkeygan waa wiil sharaf badan oo sayid ah waxaanan maarata filayaa buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam in alla uu laba kooxoodoo waaweyn oo ummaddayda ka mida uu dhexdooda sulxi dhex dhigo sidii baana dhacday xasan ibni cali sida maara taarikhdu ay sheegayso isagoo jaysh wata kal kataa'ib mana macnaha kataa'ib buu watay oo kal jibaali bay leeyihi guutooyinkii uu watay sidii buuroo kale ahaayeen baa la leeyahy nin dagaalami karuu ahaa haddana maslaxadii muslimiinta yuu u tanaasulay hadduu marka wax nas la yidhaah uu aaminsan yahay waa uu ku mintidi lahaa soo maaha waa uu ku dhiman lahaa ma jirto taas marka calaa kulli xaal iskhilaafka ay isku khilaafeen masaladan imaamada ah oo qoloba ay meel la aaday nimankan maaragtay shiicada itna cashariyada la yidhaahdo meel bay la aadeen labaiyo toban bay ku dhammaataa bay leeyihiin midkii ugu dambeeyena waa waxaan jirinoo iyagu iska alifteenoo si madhabkooda u sii socdo iyo waxay yidhaahdeen moxamed ibn alxasan alaskari wiil la yidhaaha jirayoo isagoo yar sirdaab galayoo weli ku maqan haybaa jirtay leeyihin marka waana soo bixi doonaaho isagoo mahdiyi muntadar ah yuu imaan doonaa oo u maarata cadaalad dhulkan ka buuxin doonaa markii la daalay ee wakhtiguu ku dheeraadana nin khumeyni la yidhaahdo yaa fikrad u keenay oo nadariya cusub u keenay oo yidhi war masaanaan isaga jiraynaa maya wax ka wakiila imaamkaas maqan oo haa'ibkaa waa inay jiraan oo maarata dadka masaalixdooda ka shaqeeya meeshaasuu maaragtay ku rakibay dowladdii raafidada ahayd ee zamankan aan joogno soo baxday ee iiraan ka dhisan nimanka agakhaanyadan iyaguna sidoo kale waxay rumaysan yihiin in loo baahan yahay nin dadkii maamula laakiin kuwo kaleo maaragtay mustansiriye la yidhaha iyo nisaariyada kuwo la yidhaha iyo oo un iyaguna ka mida ismaaciiliyadii oo agakhaanyada aan ahayn iyagu waxay leeyihiin maaragtay nin maqan unbaa maaragtay aan anagu imaam ka dhiganayna bay leeyihiin laakiin cubaydiyiintu iyaguna sidoo kale waxay sheegteen nin qaa'ima oo hawshii u quma in loo baahan yahay calaa kulli xaal marka waxa ay sheeganayaan wax wax ka jiraan maaha nadariyaas imaamadu wax wax ka jiraan maaha waxaana shardiga imaamada ka mida inuu hadda aalubeytka ka mid yahay cubaydiyiintaasuna aalubeyt shaqa kuma lahayn maymuun ibnu diisaan nin la yidhaahdo magaciisa inuu saas ahaa aan filaayo yay ka soo jeedaan baa la yidhi laakiin nasabkii aalubeyt markay sheeganayaan si dadku ugu dagmo oo loo raaco marka hadda shiicadan maaragtay joogta iiraan iyo aalubeytka maxaa isu galay khumeyni iyo aalubeyt maxaa isu galay khumeyni sida taariikhdiisa la yaqaano wuxuu ka soo jeedaa indiya buu ka yimid aabihiis waxaa la sheegay in isticmaarkii ingiriisku uu ka keenay indiya dadka qaarna waxayba sheegayaan in asalkooda uuba ahaaba nimankan singa singaha la yidhaahdo oo kadib aabbihii markuu yimid maaragtay iiraantaas u yimid wuxuu arkay nimankii maaragtay culimmadii waaweyneed ayaga agtooda ka ahaa sida loo karaameynayo loo sharfayo markaasuu yani islaamaa la leeyahay laakiin hindiyadii ingiriisku gumaysan jiray ay ka yimaadeen calaa kulli xaal magac kaluu marka sheegtay ninka khumeyni ahaa magacii buu qurxistay maaragtay muusawi yuu u nisbe sheegtay laakiin dadka qaar waxay yidhaahdeen mid walaalkiisa waa uu diidey magicii siinka siinkuu iska watay calaa kulli xaal xoogaa ee wakhtigu yuusan nala tegin masalada imaamadaa waa masalada ugu horeysa ayagu oo ay kuna khaldan yihiin oo baatil ah aan waxba ka jirin sida ahlu sunnahu ay maaragtay qabaan yaa saxa oo in ahlulxal waalcaqd oo maaragtay muslimiinta ka mida ay ka showraan arrintaas oo iska soo dhex saaraan qofkii maamuuli lahaa in lagu ateecaana ay waajib tahay maarata wixii uu qabanayo oo muslimiintu uu qabanayo laakiin shiicada qofku madhabkooda rumeeyaa waa uu ku lugo'ayaa qur-aanka ahlu sunnuhu waxay ka aaminsan yihiin inuu sax yahay oo saxaabadu ay jamciyeen marka hore abubakar baa jamciyey kadibna cusmaan baa jamciyey waana qur-aankii rasuulku sala allahu alay wasalam uu ka tegey wax lagu daray iyo wax laga nuqsaamiyeyna ma jiraan waxaana maaragtay loo fahmaa sidii saxaabada ay u fahmeen iyo maaragtay luqa carabiyana waa la kaalmaystaa xaraf kastoo ka mida waa kalaamkii ilaahay bay leeyihiin makhluuqna ma ahan qur-aankani wax baatil oo maaragtay soo gelayaana ma jiraan bay leeyihiin waa masdarka ugu horeeya muslimiintu ay leeyihiin oo xagga caqiidada iyo shareecadaba in laga qaato maaragta ay tahay wax laga qaato yay rumaysan yihiin ahlu sunnadu shiicadu maxay leeyihiin waxay leeyihiin qaar badanoo iyaga ka mid ah qur-aanka saxnimadiisa la ysku haystaa waa ay duraan nin la yidhaha alxaaji mirza xusein atabarasi kitaab buu leeyahay wuxuu dhintay kun saddex boqol labaatankii hijriyada kitaab buu leeyahay faslu اlkhiطaab fii ihbaati taxriifi kitaabi rabi اlarbaab sajcigaas baatilka yuu maaragta kitaab ku sameeyey oo uu leeyahay waxaan sugayaa buu leeyahay oo aan adiladeeda baraahinteeda keenayaa in qur-aankan wax laga bebedelay nimankii shiicada ahaa wixii qori jireen buu maaragtay wax ka soo qaadqaadanayaa oo boqolaal nas buu keena baa la leeyahay oo nimankii shiicada culamada u ahay mujtahidiintooda uu ka keenaayo oo ay leeyihin qur-aankii waxna waa lagu daray waxna waa laga gooyey bay leeyihiin suuratulwilaaya suuro la yidhahdaa jirtay ay leeyihiinoo iyadii dhanba maaragtay la xadfay bay leeyihiin marka gaaladu arrinta aad bay ugu farxeen maadaama niman muslimiin sheeganaya ay qabaan in qur-aankiiba aanu dhammaystirnayn waxay maaragtay yidhaahdeen de waa saan rabna ibnu xasm yaa hadda ka hor wuxuu la doodaya maaragtay kuwo gaalo ah markaasay waxay maageen u soo daliilsada nimanka shiicada la yidhaahdo raafidada ah markaasuu yidhi de nimankan waana islaam u haysta waa gaale xujo iguma noqon karaan marka ibnu xasm oo maaragtay qarnigii shanaad dhintay waxaan u malaynaa afar boqol iyo konton iyo lixdii hijriyada yuu dhintay wuxuu leeyahay nimankan raabidada waxay rumaysan yihiin in qur-aankii wax laga bedelay haddii marka ay ku yidhahdaan shiicadu war annagu ma rumaysin qur-aankii baa la taxriifiyo wax laga bedelay waxaad ogaataa arrinkaas waa arrin khiyaano ku dhisan iyo waxaan taqiyada la yidhaahdo taqiyada waxay ka aaminsan yihiin macnaha qofku inuu caqiidada qalbigiisa ku jirtay uu been ka sheego oo uu afka uga hadlo waxaan qalbigiisa ku jirin waxay ku leeyihiin waa tiscatu acshaari diin diinkayba kamidtay ku leeyihiin toban marka loo qaybo sagaal taqiyadaasaad ku helaysa ay ku leeyihin markaad taqiyo ku dhaqanto ilaa dadki inay maarata la dhaqmaan ay rabaan ay ku dhex noolaadaan marka waa inay been sheegaan marka ha ka rumaysanin nimanka markaan nimankan shiicada ahi qur-aanka marka waxay uga kaaftoomeen kutubo kale oo qaarkood waxay leeyihiin xataa towraad iyo zabuur iyo injiil yaa looga kaaftoomayay leeyihiin qur-aankan maadaama wax laga bedelay kitaab lkaafi alkaafi waa kitaab bo- iyaga u jooga booska saxiixulbukhaarigu ahlu sunnada u jooga waa kitaab agtooda cumdo ka ah wuxuu ku sheegayaa juska koowaad sabxada laba boqol iyo toddoba ina ala'immata calayhim asalaam cindahum jamiicu alkutub alatii nazalat min allahi caza wajal a'immadu waxay haystaan buu leeyahay kutubtii alla xaggeeda ka soo degtay waana ay garanayaan buu leeyahay luqadaha ay ku qoran yihiinba ha kala duwanaadaani marka qofkii intuu qur-aanka ka tago towraad iyo maaragtay injiil baan ka dhiganaya aan diin ka qaadanaya yidhaahda dee islaamka shaqo kuma laha qofkaas qur-aankana waxaa jamciyo oo xifdiyey bay ku leeyihiin caliy bn abi aalib keliya waxaa soo raaca aimadii aalu beytka ayaa soo raacay leeyihiin qof kale oo qur-aankii oo dhammaystiran ee jamciye ma jiraan qofkii sheegtana waa beenlow bay leeyihin oo kaafigii laftiisii kitaabkii aan sheegayna ee agtooda cumdada ka ahaa yaa saasu ku qoran tahay juska koowaad sabxada labaatan iyo lixaad allana wuxuu yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aankan alla wuxuu leeyahay annagaa soo dejinnay annagaana ilaalinayna wax lagama nuqsaamin karo waxna laguma dari karo waxna lagama bedeli karo sunnada maxay ka rumaysan yihiin nimankaani maadaama saxaabadii ay tagfiirinayaan waxay leeyihiin dadka aalu beytka waxay noo wariyaan keliyaan qaadanayna ay leeyihin iyo axaadiista qaarkood ay ka qaataan dad ay leeyihin cali bay saaxiib la ahaayeen oo yar oo fara ku tiris sanadka ansixidiisa dan kama galaan usluubka cilmiga ahay oo ahlu sunnuhu wax u qaadan jireen oo maarata kutubul musalax lagu cade lagu caddeeye dan kama galaan sidaa dartood waxay ka tageen sunnadii marka afar loo qaybiyo waxay dhici karta inay ka badan yihiin saddex meelood yaa ka maqan sababtoo saxaabadii way tagfiirinaya laakiin ahlu sunnadu maxay rumaysan yihiin in axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka ansaxday ay waajib tahay in la qaato oo la ictiqaadiyo waxa ku jira wixii camal oo ku jiraan lagu camal falo waana masdarkii labaad ee shareecada saas ahlu sunnuhu ay qabaan qur-aankiina sunnadu ayadaa fasirta khaas yani caamkiisa mararka qaarkood way takhsiisisaa mutlaqiisana waa taqyiisaa sunnadu jaabir xadiidkii dheeraa ee xajka markuu ka sheekeynayey oo saxiix muslim lagu wariyey wuxuu leeyahay wa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama bayna adhurina wa huwa aclamu bita'wiilihi wmahma camila bihi shayin camilna bihi wuxuu leeyahay rasuulkii bay sal sl la xajinaayeen rasuulkii allahna dhex joogay salawaatu llahi wasalaamu calayh asagaana qur-aanka fasiraadiisa naga badshay saas saxaabad rumaysnaa wixii uu sameeyo uun baan ku dayan jirna oo samayn jirna buu leeyahay saasaa marka ahlu sunnadu ay rumaysan yihiin nimankana sunnadan badan nimankan shiicaduna sunnadii badankeed waa ay dafirsan yihiin saxaabadii marka maxaa lagu kala duwan yahay iyadana ahlu sunnuhu waxay leeyihiin dadka waxa ugu khayr badan khayru naasi qarni sida rasuulku uu sheegay uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwa aniga ila jooga buu leeyay rasulka sal l dadka ugu khayr badan ugu wanaagsan maxna waa diin ahaan waxaa ku xiga kuwa kaleo maarata kasii dambeeya ayaga kadibna kuwa kasii dambeeya xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey cimraan ibnu xusein baa laga wariyey saxaabada waxaa ugu khayr badan bay ahlu sunnadu rumaysan yihiin ahlu bader ahlu badertana waxaa ugu sii khayr badan tobankii maaragtay jannada loogu bishaareeyey tobankana waxaa ugu sii fadli badan oo ugu qiimo badan ahlu sunnada agtooda abu bakar kadibna cumar kadibna cuثmaan kadibna cali siday isugu xigeen khilaafada yayna u kala fadli badan yihiin khilaafada ay qabteen afartooduna waa wax maarata muslimiintu ay ka wada raalli ahaayeen waxaa kaloo ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin oo caqiido u ah inaan saxaabada wax xumaana laga sheegin oo khayr keliya uun lagu xus oo ay waajib nagu tahay wanaaggooda inaan faafino wixii afcaala iyo ee la sameeyeyna inaan maaragtay tafsiir fiican aan ku fasirno sheekh islaam taymiya sida uu leeyahay kitaabkiisa waasitiyada wixiiba ay dhici karta xataa inay maaragtay khalad maxdiga ay yihiin ama dembi duul loo dembi dhaafo ayaga u mudan buu leeyahay sababto rasuulka sal ll slam yay rumeeyeen una gargaareen wuxuu kaloo yihi rasuulku sal ll slam idaa dukira asxaabii faamsikuu dabaraani baa wariyey mucjam alkabiir ku wariyey sheekh albanina kitaabkiisa asilsila asaxiixa yuu ku soo arooriyey xadiidkaas haddii saxaabadeyda la sheego afkiina haysta waxun ha sheegnina manaa waxaan khayr ahayn ha ku sheegnina wuxuu kaloo rasuulku yidhi sal l sl laa tasubuu asxaabii aniga asxaabteyda ha caayinina oo waxaa ka sheegnina falow ana axadakum anfaqa midla uxudin dahaba haddii qofkiin uu bixiyo buurta uu bixiyo oo uu sadaq ahaan ula baxo buurta uxud oo dahaba buurta uxudna aad bay u weyntahay anuu garan maayo inta maaragtay tan ee ay tahay alla allay u xisaabanta qofkii hadduu dahabkaasoo kale uu bixiyo maa balaga mudda axadihim walaa nasiifaha mudku waa kan nuskiisoo kale ya mud saxaabigu uu la baxay gaari maysid aduu haddaad bixiso intaasoo tanoo dahaba xataa mudka nuskiis intaas sii hoosaysa xataa ma gaari kartaan buu leeyahay xadiidka bukhaari muslim baa wariyey abu zurca wuxuu yidhi oo aimmadii sunnada ka mid ah ragga xadiidka looga dambeeyey ka mid ah waktigii maaragtay bukhaarina joogay wuxuu yidhi haddii aad aragto qof saxaabadii qof ka mida wax ka sheegaaya faaclam annahu sindiiq inuu gaalnimo qarsanayo ogow sababtu waa maxay buu leeyahay rasuulku sala allahu alay slam waa xaq qur-aankuna waa xaq wuxuu la yimidna waa xaq qur-aankanna waxaa noo keenay saxaabadii qofkii marka saxaabadii tacniya wuxuu wax dantiisu ay tahay wax kale maahane kitaabkii sunnadii inuu buriyo oo ka takhalluso waaljarxu bihim owlaa ayagaana in la jarxiyo mudan buu leeyahay wa hum zanaadiqa waana zanaadiqo indiiq waxaa la yidhaha waa munaafiqa moogta gaalnimada qarsanaayo marka saxaabadu waxay leeyiin nimankan macnaha nimankan shiicadu waxay leeyihin saxaabadu rasuulka sala alla alay slam dabadii waa ay gaaloobay bay leeyihiinoo wax yar oo fara ku tirisa baa ka soo haray shiicada raafidada ah ee hadda la yaqaano ee dhibka caalamka islaamka ku haya ee suuriya say u galeen aada u jeedaan meesha ciraaq la yidhaha waxay ka sameeyeen aada aragtaan meesha yeman la yidhaha waxa ay ka sameeyeen aada u jeedaan meesha ay hadda joogaan oo iiraanta la yidhahdo sida ay muslimkii sunnada ah u gumaadeen la wada yaqaano taariikhtii aada loo yaqaano le sunnadu ayaga aqlabiye ku ahaa meesha ayaga majority ku ah ku badnaa dhulkaas waa ay laayeen xoog bayna dad badanoo iyaga ka mid a u maaragtay madhabkooda ugu qasbeen dad maaragtay iimaankooda qarsanayana waa ay ka buuxaanoo aan yaraynoo malaayiina lagu sheegay ilaa iyo soddon milyan baa lagu sheegay oo sunna oo laakiin diinkooda sidii ay rabaan maarata aan ugu dhaqmi karin meesha bahraan la yidhahdo oo caasimadda u ah waxaa lagu leeyahay hal masjid oo ahlu sunna ay leeyihiin kuma jiro waa niman noocaas oo kalea marka yaanay idin khatalin yaan lagu khaldamin waxay nimankaasi lacnadaan abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo wax allo wixii xukunka islaamka qabto aan cali ahayn abubakar iyo cumar waxay ku magacaabaan jibtiya taaquut duco ay igu qorteen oo la sheegay in aan u malayna in khumeyni laga soo gaaray waxay akrinayeen waxay leeyihin allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed walcan sanamay qurayshin wajibtayhima wa taaguutayhima allow lacnado naxariistaada ka fogay bay leeyihin labadii maaragtay saname quraysh iyo maaragtay kuwii saxroolayaashooda ahaa iyo taaguudkooda ahaa iyo wabnatayhima bay ku daraayeen waxay ka wadaan caaisha iyo xafsay ka wadaan ile labadaas gabdhood rasuulka sala alla alay slam qabay oo haween haweenkii rasuulka sal sl ka mid ahaayeen oo uu rasuulku sala alla alay slam ka dhintay isagoo ka raalli ah waana ahlu janno aakhirana zawjaadkii rasuulka sal slam yihiin laakiin iyagu waa ay necab yihiin oo waa ay la dagaalamaan bal caaisha waa ay tuhmaan oo zinay ku gamaan taasina waa arrin qur-aankii toos uga soo horjeeda waa qof qur-aankii beeniyey caaisha waa zaaniyad qofkii yidhaahda qur-aankii waa u beeniyey ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum so-aal lama dhihin aayadii faraha badnaa waa ifki waxa ay samaynayeen dadka caaisha zinada ku gamay nimankan raabidada waxay weyneeyaan ninka abululu almajuusi la yidhaahdo cumar wuxuu alla weydiisan jiray inuu shahiid ka dhigo weliba magaaladii rasuulka sal l sl oo madiinaahid uu ku dhinto dadka qaarkood waa la yaabi jireen see madiine qofku u dhimanaa madiine waa dhul islaami gaalo iyo meelay joogto in lagu jihaado yaa shahaado lagu helaayo war see arrintan ku dhici karta tiiba alla uga dhabeeyey cumar magaaladii rasuulka sal l slam waa uu ku dhinto waa lagu dilay gaalaana dila nin majuusi yahay abululu-a la dhihi jiray yaa dilay abulula way faaniyaan maalinkii cumar la dilay waxay yidhahdeen yowm اlciid اlakbar yowm اlmufaakhara yowm اlbaraka magacyadaasi u sameeyaan cali bn abi aalib huluw bay ku sameeyaan marka qaraabadii rasulka sl qaarkoodna huluw baa lagu sameeyey saxaabadii kale oo dhanna jafaa baa lagu sameeyey waa lala culoobay waa la caayaan marka qofkii saxaabada maaragta caaya badankood qofkaasi qof muslima maa sababta dadkii diinka soo naqliyey yuu maaragtay diidan yahu ka soo horjeedaa qur-aankiina waa uu ka soo horjeedaa qur-aanka waxaa alla noogu sheegay wasaabiquuna alawluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri min taxti alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawzu alcadiim aayaddii suura tooba ku jirta soo saas ma ahayn alla dadkaas wuxuu ammaanayaa asaabiquuna alawluuna min almuhaajiriin walansaar iyo kuwii wanaagga ku raaca oo ayaga ka dambeeyey alla wuxuu noo sheegayaa inuu raalli ka noqday jannana u diyaariyey oo ay janno geli doonaan oo ay ku waari doonaan kuwana waxay leeyihin waaba gaaloobeenba ma qur-aankaan rumaynaa marka mase nimankaasaan rumaynaa qur-aankaan rumaynaynaa nimankaasna waa kadaba oo fujaar ah oo maaragtay alle xarigiisii ka furtay caqiidada ay alle ka rumaysan yihiin ahlu sunnadu waa inuu allah waaxid uu yahay cibaadadiisa wax kaloo la wadaaga aanay jirin cibaadadan isaga keliyaha mudan wax alla waxyiga maarata ku soo arooray kitaabkii sunnadu asmaad iyo sifaatkii alla ahaa waa ay rumeeyaan ayagoo intaa welinaynin oo aan maaragtay tamthiil ku samaynaynin oo aan waxba ka bedelaynin laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir ay rumaysan yihin sidoo kale shafaacadu inay shardi leedahay bay rumaysan yihiin oo qofku uu towxiid iyo iimaan uu ku dhinto haddana alla maaragtay u idmo in loo shafeeco man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih nimankan raafidadaahi iyagu kuma laha alla waa laba kuma laha waa mid bay ku leeyihiin laakiin khalad fara badan bay allah ka rumaysan yihiin oo cibaadadiisi bay wax kale la wadaajiyaan cali bay baryaayaan iyo aimadooda yaa cali yaa xusein taasi afar labaatanka sac ku hayaan owliyadooday wax u gowracaan oo ay wax u nadraan aimadooda waxay ka rumaysan yihiin cismi ka rumaysan yihiin waxayna leeyihiin qeybkay og yihiin kownkana waa ku tasarufaan taqyadana sidoo kale waa ay aaminsan yihiin sidaan daataba soo sheegnay qofku inuu muujisto waxa qalbigiisa ku jira waxaan ahayn ahlu sunnadu laakiin waxay leeyihiin qofka haddaanu mukr ahayn oo gaalo ka xoog badan oo u ka cabsanaya aanay jirin ma banaana taqyadu ilaa an tattaquu minhum tuqaatan kuwa la yidhi waa kuwa gaala oo kaa xoog badan oo aad maaragtay waxyaabaha qaarkood aad ka qarsanayso laakiin muslimiintii dhexdoodii munaafiqnimo laguna noolaado taasu waa diin xumo marka calaa kulli xaal nimankan raafidada waxa ay rumaysan yihiin iyo waxa kitaabka iyo sunnada ku jira markaad isbarbar dhigto waxaa kuu soo baxaysa diin kale inay haystaan sidaa darteed ahlucilmiga muxaqiqiinta ahi waxay rumaysan yihiin nimankaas daa'ifa ahaan in aanay muslin ahayn sababto waxaa ku filanba keliya in saxaabadii la yidhaahdo maaragtay eh, badankood waa ay gaaloobeen ama waa faasiqiin yaa ku filan taas keliya yaaba lagu gaaloobaaba bal ka waran haddii la leeyahay qur-aankii baa wax laga bedelay bal ka waran haddii maaragtay cirdigii rasuulka sal lla sl la tacninaayo oo caaisha maaragtay wax laga sheegaayo oo caqaa'idooda faasidka waxaa ka mid ah rajco wax la yidhahday qabaan oo cali baa soo noqon doona ay leeyihiino intaan qiyaamaha la gaarin yo- yuu soo noolaan doonaa markaasuu ka aarsan doonaa bay leeyihiin dadkii khilaafsanaa calaa kulli xaal nimankani waxay ku tamasuxaan ahlu beytkay ku tamasuxaan oo isku dhedhejiyaan been bayna sheegaayaan ahlu beytka diinkoodu sidan ma aanu ahayn diinkii rasuulka sal lla slam uu la yimid unbay ahlu beytku qabeen kani waa mid waa dambe yimidoo la dhoodhoobay oo dad cadowgu ay dhoodhoobeen marka yaan lagu dagmin yaan lagu kadsoomin ha la yska ilaaliyo waxaan ugu yeerayaa dadka ee, indhaha u ah mujtamaceenan maaragtay ee, dhinacan dega in ay iska ilaaliyaan dadka noocaas oo kale ah khilaaf caqiide oo weyn bay keenayaan khilaaf oo maaragtay bulshada dhexdeeda ee, yimaado bay keenayaan hadhow maaragtay dadkii birtay isu qaadanayaan waa la isdhamaynaya khilaaf inta hadda annaga nagu dhex jirta yaa nagu filan wax kaloo ziyaada oo aan baahnin firaqa annaga nagu dhex jira qaarkood waxaan ugu naseexaynayaa inay allah ka baqaan oo horta marka hore ay bal horta sunnadii waafaqaan haddii ay naga diidaanna aanay nimankaas soo dhowaysanin weliba gaar ahaan nimanka suufiyada ah aad bay u nugul yihiin dhinacaas meesha marka hadda ay joogaan waa kasii xumaanayaan haddii ay ku farax xirtaan nimanka raafidada ah nimanka raafidaduna waa niman diyaar u ah inay nimankaas soo dhex galaan oo ay dad ka kasbadaan oo ay ku dhex beertaan dad madhabkoodii faafiya aakhirkan waxay noqonaysaa waa un niman maaragtay diinta rasuulka sal l slam ka soo horjeeda oo maaragtay sunnadii toosuga soo horjeeda oo aad soo qarsatay bay noqonayaan oo adiga ku lugooya marka ha laga digtoonaado wabilahi towfiiq